الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحو بلابنا يا آية أفرتن يا لباد من سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وعين كسو جرني في تفسير سورة إبراهيم قال تعالى إلهي وحير ولا تحسبن هم ملين أو هم ملين الله إلهي غافلا إلهي إنو يهي مذهل مانسن camaa shay xaggiis yacmalu ay camal falayaan aldaalimuun kuwa daalimiintaah dulmi faloyaashu waxa ay samaynayaan ilaahay inuu halmaansan yahay qofowna ha u malayn ilaahay ma halmaansana ee ilaahay waa u koranayaa hadhow baa la qabanayaa akhda casiizin muqtadir daalimka markii la qabtana lama sii daynayo waxaa la yidhi maymuun binu mihraan wuxuu yidhi haadaa waciidun lidaalim goodi daran baa daalimka halkan ugu sugan wa tacsiyatun lilmadluum kan la dulmiyeyna tacsiyeyn baa ugu sugan u fiirsoo waxaa dulmi qofka samaynaya ilaahay waa ogi mar haddii ilaahay og yahay cid kastoo kaleu ka dhuunto oo dhabarka ka godo waxba ogama jiraan waa la soo qabanayaa wey innamaa yuakhiruhum ilaahay wuxuu gadaal marinhayaa liyowmin maalin maalinkaasoo tashkhaasu ay taagmayso fiihi dhexdiisa alabasoor aragyaalkaa taagmaya maalin daran oo indhuhu taagmayaan oo indhuhu iska furan yihiin maalinkaasaa loo gadaal marinaya hadda maanta adduunka marka la joogo indhuhu waxa weeye halkii ilbiriqsiba indhahaada baalashoodu big big big saasay u leeyihiin hal saa uma dallacna meel saa uguma qallacna saasay u bigbig leeyihiin qofka safiiri saasay leeyihin indhuhu hadda waa maxay maalinkaa dhibaatada intay badato baa qofku saasu u qallacan yihi indhihii saas u taagan yihiin libiqsi ma leh muhdiciina xaal ay yihiin kuwa degdegay muqnicii ru'uusihim xaal ay yihiin kuwa madaxyadooda taagaya madaxyaday taagaya indhihiina meel bay saa ugu qalalan yihin ugu taagan yihin qofna qof fiirin mayo laa yartaddu ilaahay wuxuu yidhi maba noqonayo ilayhim xaggooda darfuhum araggood cabsida darteed wa af'idatuhum qalbiyaashooduna hawaa waa mid maran qalbiyadu waa ibir caqli iyo waxaas qalbigu waa waa qalbi maran wey maxaa yeelay waa lishiddati اlfazac argagaxa tira bannaantiis iyo dhibaatada jidha awgeed qalbigooduna waa sidaas qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi waandir dig nebi allow calayhi الsalaatu wasalaam annaasa dadka yowma maalin yaأtiihim oo u imaanaya alcadaabu cadaabka ku cabsigeli maalinka cadaabku imaan doono dadka uga oo fa yaquulu ladiina kuwii odhan dhihi doonaan dalamuu dulmiga sameeyey kuwii daalimiinta habaa waxay dhihi doonaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow akhirnaa na gadaal mare ilaa ajalin muddo laga gaaray ajalkaasoo qariib dhow ilaahda wakhti yar na sii jaanis yar wakhti yar noo ogolow oo waa maxay dhibaatadii markay arkaan waxay leeyihin cadaabkii bal wakaa muuqdee ilaahayo bal cadaabidda ka hor wakti yarna sii haddaanba rumaynaynaayo cadaabka intaan macnaha la gelin bay leeyihin wakti qariiba ilaahuna sii taa waa la sheegay waxaa kaloo la sheegay waxay uga jeedaan akhirnaa ilaahayna gadaal mari ilaa ajalin qariibin ajal dhow waa maxay ilaahayo xoogaa muddo kooban gadaal noo celiyo ilaah adduunkii nagu celi wixii naga tegey yaa baanu hadda la imaanaynaa iimaankii iyo daacadii iyo rumayntii aan la imaan weynay ayaanu hadda la imaanaynaa waan awal kusoo xadgudubnay hadda aayad kala waxay tilmaamaysaa haddii la celiyana la caaduu limaa nuhuu canhu waxay u noqon lahaayeen wixii laga soo reebay mar labaad sabti u samayn lahaay aduu waxaa is leedahay haddii alla maalceliya haddii cadaab saa kaga badbaadaya kaga badbaadi mayaan qur-aanka meel kale lagu sheego waddadii hore kama leexdeen xumaantii ubay samayn lahaay ilaa ajalin qariib sidaa markay dhahaanoo catowgaa la yimaadaan waxay dhaheen ilaahayow neceli akhirnaa ilaa ajalin qariibin nujib wakaa nujib ajiibneen dacwataka ilaahow baan ajiibaynaa yeeridaada a imaan noogu yeedhay wanattabicu rusul rusushana raacneen rusushana waa raacayna wixii allaale waxay noo keeneen baan hadda qaadayna ee daba kacayna ilaa ajalin qariibin nujib dacwataka wanattabici rusul sidaasi dhahaya ilahay wuxuu yidhi awalam takuunuu ma waynaan ahayn aqsamtum kuwa dhaartay min qablo horay maa lakum idinka inuusan idiin ahaanin min zawaal wax zuulid ah awalam takuunuu aqsamtu ma waynaan horay u ahayn kuwo ku dhaartay inuusan maa lakum min zawaalin wax zuulida ba inaysan idiin ahaanin oo weligiin adduun aad joogaysaan awal maxay ku dhaarteen adduunye inay joogayaan weligood inaysan ka zuulayn oo ka tegayn halkan waa sootaa diiri jidheen baciga iyo nushuurka iyo isi soo saarka sootaa ku dhaarateen maa lakum min zawaali inuusanba idiin ahaanin wax zuulid ah iyo guurid iyo intiqaal daartan laga tegayaba walam takunuu aqsamtum min qowli maa lakum min zawaali wasakantum ma weynaan degin fii masaakin ladiina kuwii guryahoodii dalamuu dulmiga dalamuu dulmiya anfusahum naftooda haddii halkaa hore lagu xiro sidaasay noqonaysaa wasakantum waxaad degteen fii masaakin ladiina kuwii guryahoodii dalamuu dulmiyeen anfusahum naftooda kuwii naftooda dulmiyey watabayana muusan idiin caddaan lakum idinka kayfa sida facalnaa bihim aanu ku falnay oo taa hore haddaa ku wada xidha awalam takuunuu aqsamtum min qablu maa lakum min zawaal oo wasakantum fii masaakiin aladiina dalamuu anfusahum oo watabayana lakum uusan idiin caddaanin kayfa sida facalnaa bihim oo wadarabnaa lakum lamaal amfaal iyo tusaalayaal miyaan idiin yeelin oo intaasoo dhan inaan ku cibro qaado waqad makaruu makrahum jumlo musanifa haddaa ka dhigta walxaal qad makaruu makrahum waa dhihi ka dhah ama waqad makaruu way makri sameeyeen makrahum makrigoodii jumlo bilaabanaysa gaaladu makri iyo dhagar bay u sameeyeen nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam iyo mu'miniinta inay nebiga dilaan bay damceen qofkii nebi moxamed rabay inuu dilo nebi moxamed qofkii raacayna dayn mayo inuu dilow rabaya waqad makaruu makrahum wa cinda allaahi ilaahay agtiisaana mak buu ahaaday makruhum iyaga makrigood ilaahay baa og dhagarta ay samaynayaan og koobaabay la socda abaalkeedana halkaas ka helaya wa cinda allaahi makru wa in kaana makruhum maa kaana makruhum makrigoodu muusan ahaanin litazuula miday zuulayso minhu xaggiisa aljibaalu buuru makrigoodu ay la yimaadeen tafsiirkaa markaa madhig muusan ahaanin mid ay buuruhu la zuulayaan taa waa tafsiir qur-aanka marka kariimka iyo aayaadka ilaahay waxdaaniyadiisa iyo rasuulka rasuulnimadiisa rumaynayo sheegaya ayaa jiraya wey wain kaana makruhum maa kaana makruhum litazuula minhu ljibaal haddii la akriyo wain kaana makruhum oo la yidhaahdo markaas makrigoodu wuxuu ahaaday litazuulu minhu ljibaal litazuula meesheeda taasna waa mid kale wain kaana makruhum makrigoodu muusan ahaanin haba weynaadee litazuula minhu ljibaalu makri weyn bay sameeyeen haba weynaado makrigoodii buuruhu la zuuli mayaan macnaha loo aaba yeeli mayo wey makriga ay sameeyeenna naftooda keliya u dhibayaan buuruhan loo jeeda waa maxay waa buuraha xaqiiqadoodaa leey maahee waxa buuraha lagu shabahayaay waa shareecatulislaam sharaacida islaamka weeyaan waxa buurahan lagu shabahayo waa sharaacida islaamka weeyaan oo waxa weeyaan makrigoodu buuruhu la zuulmayaan waa maxay shareecadu la dhammaan mayso la zuuli mayso sharciga waxba gaadhsiin mayaan wey waxa buuraha lagu laga wadaana waa sharaaciulislaamki weeyaan ama maaha waa buuraha xaqiiqadooda taasi wata oo markaa intaas bimacnaa maa weeyaan wain kaana makruhum maa kaana makruhum baa leeda oo laamtaas litazuula baa laamuljuxuud noqonaysa ilaa nafyigaasaa ka hormareen maa ama lam baa ka hormadha waxaa kaloo jira middaa kaloo aynu sheegnay latazuulu in laamka la godo la kor dhigo ficilkana la godo wain kaana makruhum latazuulu saa in la akriyo marka waa inuu shaari bay noqonaysaa kaana makruhu makrigoodu wuxuuba ahaad makrigoodiiba aada u weyn latazuulu minhu ljibaal makrigaasna waa kufrigoodii iyo xumihii ay la yimaadeen weeyaan markaas laamta markaa latazuulu ku jira laamtii faariqada ahayd bay noqonaysa oo makrigoodu weynan intuu ka qabo buurihii baaba la zuulaya weeye midda dambe tii hore cagsigeed wey nimankan waxay damceen nebiga shanigiisay ka shireen makri bay sameeyeen makrigaasi makri weyn buu ahaa nebiga aan dilno maya aan xirno maya aan qixinno waxaasoo sheekaabay keenay takaadu samaawaatu yatafadarna minhu watanshaqu waa aayaadkaasoo kale taasna halkaasaa la dhig ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falaa taxsabanna allaha ilaahay ha u malaynin mukhlifa wacdihi yaboohiisa mid guub yeelay rusulahu rusushiisa u yaboohay qofowna qofowna khidaabka falaa taxsabanna ha u malaynin ayuha lmukhaab qofka lala hadlayo qof kasow allaha ilaahay ha u malaynin mukhlifa wacdihi inuu yahay yaboohiisa mid guub yeelaya rusulahuna u yaboohay ina allaha ilaahay casiizun ilaahay mid qaalibo duntiqoom argoosi mid u maaliga weeyaan ilaahay subxana wa tacaala ciddii caasida buuna ka argoosanayaa oo mutaysata macnaha weeyaan ina allaha casiizun duntiqoom ilaahay kaa weeyaan taasna halkaasaa la dhig qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yowma tubadelu اlardu gayra اlardi wاsamaawaat wabarazuu lilaahi اlwaaxid اlqahaar cajaa'ibta aayaadkan u fiirso bal waxaa ka sheekaysaa baa lehi yowma maalin tubadelu اlardu ardada la bedelaya ardadan adduunka gayra اlardi baa lagu bedelaya ardada kayrkeed mid kale wasamaawaatu samaawaadkiina waa la bedelaya tubadelu lardu haadihi alard ardadaanaa la bedelayaa hayra alardi baa lagu bedel tan midaan ahayn samaawaadkana waa la bedelayaa samaawaad kalea lagu bedelaya waxaa la leeyahay ardada madaatadeedii oo dhan baa la bedelayaa dhul kale baa la keenayaa tanoo dhan baa la qaaday oo markaa talo tan markii la qaado intan kalena aan weli la keenin khalaa'iqda xaggee taagan yihiin mise sifaatkii baa la bedelayaa tilmaamaha dhulkaani leeyahay tilmaamaha la bedelayaa dhulkan tilmaamaha hadda uu leeyahay baa laga bedelayaa waa la bedel baa lagu samaynaya waxaa la tilmaamayaa dhul saafiyaa la keenaya lam yusfak fiihaa dami wax dhiiga aan lagu daadin dhiigu khatarsana dhul ilaahay wuxuu keenayaa wax dhiiga aan lagu daadin buqco ka mid a wax dhiiga aan lagu daadin wax dembiyana aan lagu samayn dhul noocaasaa la keenaya marka maxay noqonaysaa ibnu cabaas wuxuu leeyahay dhulku waa isla kane dhulka waa isagaa wax laga bedelaya tilmaamihiisaa la bedelaya buurahaa la samaya dekan dekan geedahaa la fujinaya webiyaal baa la dilaacinaya xidigahaa soo daadanaya isbedel baa dhacaya dhulkuba kaa taqaanay marka maaha xadiid baa wuxuu odhanayay dadka dhul waxaa lagu soo xashirinayaa cad oo aamoodid kimista teeda cad canjeelada cad oo kale kimis cad dhul u eg laysa fiihaa calamun dhulkaa dhexdiisa ma ahanin wax calaamad ah liaxadin qofna hal kuud iyo hal dhisme iyo hal meeloo la ootay ma leh wax calaamada ma leh hal qof oo xabad calaamada u taal ma leh bukhaariga muslim baa warinaya calaamatu sugnaa aw binaa walaa aar raad ma leh calaamad dhisme ma leh calaamad kaloo dhulqabsi ma leh waxba ma leh yowma tubadelu lardu hayra alardi wasamaawaat wabarazuu dadkii waxay u soo daahireen lilaahi ilaahay bay usoo daahireen usoo baxeen barazuu dadkii waa soo baxeen lilaahi ilaahay bay usoo baxeen allihii alwaaxidi waaxidka ahaa alqahaar allihii qahridda badnaa xaggee ka soo bixeen berzu way soo baxeen oo soo bambaxeen waa muuqdeen wey wa berzu waxay u soo muuqdeen qubuurihii bay ka soo muuqdeen oo ka soo baxeen wey ilaahay bay soo hor istaageen wa taraa waxaad arkaysaa almujrimiina kuwii mujrimiinta ahaa yowmaidin maalinka isaga ah tanwiinta yowmaidin hadda intaasoo waxay ciwad ka tahay cajaa'ibe maalinka arrimahaasoo dhan dhacayaan waxaad arkaysaa kuwii mujrimiinta ah muqaraniina xaal lagu silsiladeeye lagu xirxiray fil asfaadi ya silsilado muqaraniina xaalihiin kuwa la xirxiray fil asfaadi silsilado qoofallaa lagu xiray xabsiyadan adduunka dee wax kastoo xagga la sheegay wax u egoo aan laakiin xaqiiqada ahayn baa adduunka ka jira qof madaxa laga xiray iyo mid gacan keliya laga xiray iyo mid gacan iyo lug la ysku xiray iyo mid afartaba laga xiray iyo siyaalaha xabsiyada iyo waxyaalaha ka jira waxaa la keenayaa iyagoo muqaraniina oo yaa la yskula xiray iyaga iyo shayaadiintii dhumisay baa qoofallo biri la ysla geshay idil aqlaalu fii acnaaqihim waasalaasilu asxaabuun ama lugahayo gacnaha la isku xirayaa labadii luguhiyo gacnihi la isku xiraa qoorta lagu sii xirayaa waa qaab figayn ah muqarariina fi lasfaad saraabiiluhum xaal saraabiisha ay qabaanna min qadara min qadiraan ay ka ahaatay oo saraabiiluhum saasaan u xaalayn saraabiiluhum muqarariina fi lasfaad saraabiiluhum xaal saraabiishooda min qadiraanin ay ka ahaatay daamurku daamirku waa wax kulayl badan oo balaayo ah qadiraanku wuxuu ahaa waa geed oo markii aada u kulul geelaa la mariyaa geela cadhadu ku dhacday baa la mariyaa markaasoo geedka kulaylka ku jira meeshii neefka cadhada ka qabay buu geedkan kulaylkiisaba wixii o dhan sa ugu soo jaraya waa geed urqurmuun midabkiisuna madow yahay geelaa cadhada laga marayaa geeleydaa garanaysa marka cadhadiibuu gubayaa meeshaanu kululaynaya gubayaa la marshay cadhadiibuu ka gubayaa bixarihi wa xiddatii kulaylkiisa iyo waxa ku jira marka waxay culimmada qaar ku fasireen alqadiraan geedkaasaa marka waxaa ka yimaadaa qadiraan la yidhaahdaa qadiraankaas ma taqaanaa waa cusaaratlabhal baa layidhi geed abh abhal la yidhaahdo dhacaankiisa wey waana dhacaanka neefka geela la marinayo abhalku muxuu ahaa culimmada qaar waxay ku fasireen dharkaynka dharkaynka maaragta waxyaalaha ka yimaado ka soo da-aa caancaana iyo waxaasoo soo wax kulul maaha dharkaynka qaarkood ku fasireen saraabiiluhu min qadiraan marka daamurkaan dee nawr daamurkaan kaloo haddaan aragnayna isaga laftiisa ma hawl yaro waa dhib badan yahi waxaa markii la dhalaaliyo oo fuusooyinka lagu shido oo saa dhulka loogu dhejinayo isaguna waa cadaab kale ma ma sahlana saraabiiluhu min qadiraan watakshaa waxaa daboolaysa wujuuhahum wejiyaashooda mujrimiinta annaaru naar baa daboolaysa naar baa ka kor noqonaysa wey maxaa sidaa loo sameeyey liyejziya laamta xaggee ku xiraynaa dadkii way soo baxeen barazuu soomaynaan dhihin wa barazuu lilaahi alwaaxid alqahaar dadkii maalinta qiyaamada way soo baxeen ilaahay bay soo hor istaageen liyejziya allaahu ilaahay inuu jazeeyo kulla nafsin naf dhammaanteed maakii kasabad ay kasbatay qof kasta camalkiisa in laga abaalmariya darteed wey qofkii muxsin ahaa ixsaankiisa baa laga hawaabinaya qofkii xumaanfalow ahaana xumaanfalidii baa laga abaalmarinaya liyejziya allaahu ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala inuu abaalmariyo kulla nafsin naf dhammaanteed maa kasabad waxay kasbatay in allaha ilaahayna sariicu lxisaaba xisaabkiisu miduu deg deg badan yaha weys ilaahay shani shani ka mashquulinaya ma jiro khalaa'iqdoo dhan deg deg baa lagu xisaabinaya maalin maalmaha adduunka ka mida kala barkeed lix saac oo kale maalan oo hadda maalmaha aan joogna ah gelin baa khalaa'iqdoo dhan lagu xisaabinayaa bal afar baa sidaa ku soo aroodhay in allaha sariicu lxisaabi ibnu kasiirku marku fasiraya wuxuu yidhi khalaa'iqdaa la xisaabinayaa sida hal naf xisaabideeda oo kale maa khalqukum walaa bacukum ilaa ka nafsin waaxida aayad kale wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar wadawfiisu saas haddiiba loo xisaabinaya in allaha sariicu lxisaab ilaahay wuxuu yidhi haadaa qur'aankaani balaaun weeyaan waa gaarsiin isagaaba balaaqi laga cabira haadaa balaaqu buu u yahay linaasi dadka linnaasi lijamiici اlkhalqi naaskaas hadda jin iyo insi haadaa balaaqun wey balaaqi laftiisa isagaaba ab balaaqun linnaas waxaa loo soo dejiyey in qur-aankan gebigiisa inta la gaarsiiyo ay arkaan waxa cibro iyo wacdiyaal ku sugan balaaqun linnaas iyo waliyundaruu bihi in loogu digo loo naseexeeyo loona digo ciqaabka looga digo waliyundaruu bihi bihi bilqur-aan iyo waliyaclamuu inay ogaadaan annamaa huwa ilaahay ilaahun ilaahay inuu yahay ilaahaasoo waaxidun oo keliya inay ogaadaan middaas haadaa balaaqun linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anamaa huwa ilaahu waaxid iyo waliyadakar inay waansamaan ulul albaaba caqliyada kuwa saaxiibka liyadakara liyataciba inay wacdoomaan qur-aankay ku wacdoomaan qur-aanka inay ku wacdoomaan dadka caqliyada u saaxiibka waa maxay asxaabu alcuquuli asaliima caqliyada fayow dadka u saaxiibkaa waa kuwa sucadada ahlunuha wasalaax dadka suubanaanta iyo dhugta ilaahay siiye wey dadkaasaa baa ka helaya wey taasna sidaas baa lagu tilmaamay waliyadakara ululaba haadaa balaaqu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anamaa huwa ilaahu waaxidu waliyadakara ululalbaab darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab